madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheikaadan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay xilli uugu qaybgelayay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose shirka wadatashiga aayaha soomaaliya waxaana madaxweynaha markii uu dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan wasiirada maamulka koonfur galbeed odayaal dhaqameed ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan kadib markay diyaaradii siday madaxweynaha ay soo cagdhigtay garoonka ayuu warbaahinta kula hadlay garoonka waxa uuna ka warbixiyey shirka aayaha wadatashiga soomaaliya iyo weliba wixii ka soo baxay
taasay doodbad ha ku dhiidi reer koonfur galbeed dad nabad jeedu dad wada dhaqankii iyo isla dhaqannimadii soomaalida isdhagalka jeel waaye gobolladii degaanana gobollo soomaali oo dhan wada degaaso oo nimis fuduuqana waaye iyo oo nabadiyo jeelina dowladnimayo jeelin darti oo ku turjumaana aan waliba arnay hal wada noolaada ummaddo lanlan wal dheer ma jara lanlan wal ku badan ma jara ilaa laisku tiriyo habka wada noolaashada oo forbaytifaagka oo miisaanka ummadaha
sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa uga tacsiyadeeyey dowladda kenya askartoodii dhowaan al-shabaab bay ku laayeen deegaanka ceelcadde ee dalka soomaaliya aadan xasan cusmaan aadan geesay gobjoog f m baydhabo